جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus shirkadaha dalka turkiga ayaa isku diyaarinaya ka faa'iidaysiga heshiiskii xaaraanta ahaa ee magaalada ankara ku dhex maray murtad gurguurta iyo abey axmed kaasoo itoobiya loogu saxiixay qaadashada badda soomaaliya kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta saddex iyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga hoggaanka cusub ee maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa ka hadlay heshiiskii sannad ka hor uu muuse biixi xabashida itoobiya ugu saxiixay qayb ka mida badda soomaaliya wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa diya u kala qaaday laba beelood oo ka mida beelaha dega wilaayadaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo waxgaradka beesha waceesle ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu sagoontinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool ardayda madarasada mucaad binu jabal ee deegaanka mugaambow ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta iskuulkaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax isniinna taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay lixda bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran shirkadaha dalka turkiga ayaa isku diyaarinaya ka faa'iidaysiga heshiiskii xaaraanta ahaa ee magaalada ankara ku dhex maray murtad gurguurta iyo abey axmed kaasoo itoobiya loogu saxiixay qaadashada badda soomaaliya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya sagaalkii bishii febraayo ee horaantii sanadkii labada kun afar iyo labaatankii magaalada ankara waxaa ka dhacay kulan u dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda turkiga kaasoo lagu saxiixay heshiis difaac oo dhigayey in turkigu ay difaacaan madax bannaanida soomaaliya xilligaas oo muddo bil ah oo keliya ay ka soo wareegatay markii xabashida uu muuse biixi u saxiixay inay qaadato xeebaha badacas maalmo kadib madaxweynaha kooxda riddada ayaa soo hor istaagay warbaahinta isagoo markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey is-afgaraadkaasi murtad gurgurte ayaana ku dhawaaqay in xukuumadda ankara lagu wareejiyey boqolkiiba soddon khayraadka dhex eegaaga xeebaha dalka taa beddelkeedna nidaamka ordogan uu noqdo ilaaliyaha badda soomaaliya inkastoo ay ahayd khiyaano kale oo lagu iibiyey badda soomaaliya haddana wax walba waxay bannaanka yimaadeen markii bishii tagtay xasan gurguurta iyo abey axmed ay heshiis rasmi ah ku saxiixdeen ankara iyadoo dhexdooda uu ku jiro ordogan masraxyadii difaaca badda ee atraaktana ay halkaasi ku soo gebagabowday waxa la isweydiinayo ayaa hadda ah maxaa dan ahoo ugu jira ankara inay dhexdhexaadiso nidaamyada ka dhisan adisababa iyo muqdisho jawaabta su-aasha ayaana u laabanaysa masaalixda turkiga ka yaala geeska afrika oo ah albaabka ay qaaradda ka soo gashay diblomaasiyadda ankara etoobiya waa mid ka mid ah dalalka dhaqaale ahaana soo koraya ee dhaca qaaradda afrika waxauu dalkani dhowrkii tobankii sane ee lasoo dhaafay uu soo jiitay indhaha maalgashadayaasha caalamka turkida oo ka faa'iidaysanaysa arrinta ayaana waddankan geliyey lacago bilaayan dollar ah maalgashiga turkiga ee etoobiya ayaa ah mid ballaaran oo muhiim ah isagoo kaalin xoogan ku leh dhaqaalaha dalka wuxuu ka mid yahay maalgashadayaasha shisheeye ee ugu waaweyn etoobiya iyadoona ganacsatada turkiga ay dalkaasi ka fuliyeen mashaariic dhaqaale oo aad u baaxad leh oo gaaraya in ka badan laba dhibic shan bilyan waxaa jira ku dhowaad laba kun oo shirkadood oo ay leedahay ankara oo ka shaqeeya etoobiya kuwaasoo diiradda saaraya warshadaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismaha warshadaha ugu waaweyn ee turkidu maalgeliyo waxaa ka mid ah kuwa soo saara dharka iyo kabaha kuwaasoo shaqaabuur u noqday boqolaal kun oo qof sidoo kale mashruucyada kaabayaasha sida dhismaha jidadka oo muhiim u ah horumarinta isku xirka gudaha etoobiya iyo suuqyada caalamiga ah intaa waxaa dheer in nidaamka ordogan uu si xoog leh uga qayb qaadanayo horumarinta adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka iyadoo la furay dugsiyo iyo isbitaallo ay taageerayaan hay-ado iyo ganacsato turkish ah waxaa intaasi sii dheer xiriirka militariga ka dhexeeya xukuumadaha adisababa iyo ankara nidaamka abiy axmed ayaa muddooyinkan dambe aad ugu tiirsanaa agabyada ay soo saareen warshadaha hubka ee turkiga si gaara wixii ka dambeeyey markii uu qarxay dagaalkii tigreega markaasoo ay etoobiya soo iibsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee bayraktara t b two oo kaalin lixaadle xilligaasi ka qaadatay colaadii ka socotay maqalla masaalixda turkiga ee soomaaliya faragelinta ankara ee soomaaliya waxay si toosa u soo bilaabatay sanadkii labada kun kow iyo tobankii markaasoo rajab dayib erdogan oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu booqashadii ugu horreysay ku yimid soomaaliya isagoo xilligaasi ka faa'iidaysanayay xaaladii adkayd ee waddanka ka jirtay kadib abaaro ba'an oo saameeyey dadka iyo duunyadaba safaaradda turkiga ee soomaaliya ayaa dib warka looga jafay sanadkii labada kun kow iyo tobankii lix sano kadibna waxay ankara dalkan ka furtay saldhig ciidan oo loogu magacdiray turkisom kaasoo ah xero militari midda ugu weyn turkiga uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkooda shirkadaha ganacsi ee laga leeyahay turkiga ayaa sii buux dhaafiyey waddanka waxa ayna gacanta ku dhigeen garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada muqdisho oo ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee uu ka yimaado dhaqaalaha soomaaliya kumanaan ka mid ah agabyada ay soo saareen warshadaha turkiga ayaa dalka soo buux dhaafiyey kuwaasoo curyaamiyey ganacsigii ganacsatada soomaaliyeed sidoo kale madaxa kooxda riddada ayaa xukuumadda ankara u gacangeliyey khayraadkii ugu muhiimsanaa ee waddanka sida shidaalka iyo badda turkiga ayaana hadda wada baaritaan uu ku doonayo inuu ku soo saaro gaaska soomaaliya si uu isagu u noqdo mid dulaal ka ah boobana lacagaha balaahiinta doolar ah ee ka soo xaroota marka laga soo tago dhinaca ganacsiga ankara ayaa sidoo kale dalkan waxa ay ku leedahay galaangal militari iyadoo u aragtaa goob muhiim u ah oo ay kaga dhowaan karto marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab sida ay qortay warbaahinta dalka turkiga dowladda turkiga ayaa soomaaliya u aragtaa meel istaraatiiji ah oo ay ku tijaabsan karto hubkeeda gantaalada ah iyadoo qorshaynaysa inay ka dhisato saldhig ciidan oo weyn gudaha soomaaliya si loogu tijaabiyo gantaaladiisa cusub ee noocyada tyfon iyo senk kuwaasoo awood u leh inay gaaraan masaafooyin ka badan kun kilomitir sida ay sheegeen khubrada dhanka difaaca ee turkiga soomaaliya ayaa ah goob muhiim ah oo istaraatiiji ah maadaama ay leedahay marin u dhow badweynta hindiya oo u oggolaanaysa in gantaalada masaafo dheer in lagu tijaabiyo khubradan ayaa tilmaamay in gudaha turkiga aysan jirin goob ku habboon oo lagu sameeyo tijaabooyin ka baxsan toddoba boqoloo kilomitir taasoo soomaaliya ka dhigaysa mid lama horaan u ah qorshaha difaaca turkiga maadaama soomaaliya ay leedahay bad aad u dheer xiriirka turkiga iyo dowladda riddada oo horey ugu qotomay waxay ugu yeeraan dib u dhiska iyo taageerada militari ayaa hadda u muuqda mid isbedelay maadaama turkiga uu soomaaliya u adeegsanayo sidii goob uu ku horumarin lahaa teknolojiyadiisa hubka iyadoo dowladda turkiga ay horey u sheegtay inay soomaaliya ka dhisi doonto talis ay ka maamuli doonto isku dayeeda ah inay hawada sare u dirto satellite iyadoo masaaliixdaasi waaweyn ay geeska afrika ka yaalaan ankara ayaa haddana heshiiskii uu erdogan isugu keenay abiy axmed iyo gurgurte lagu sheegay mid ay kaga hortegayso inay masar soo fargeliso soomaaliya maadaama ankara ay qaahira u aragto mid ciriiri gelin karta masaalixdeeda taalla halkan maadaama labaduba ay isku hayaan liibiya mahadsanid abushayba kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta saddex iyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixintan inoo haya
muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad saddex daqiiqo islamarkaana ah kii afar iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waafaqsan laba kun afar iyo labaatan qaybtiisa kobcinta ee maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sakada xoolaha ka qaybiyey deegaanka galsheekh abikar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xoole isugu jiray ari iyo lo ayaa la siinayay fuqarada iyo masaakiinta kuwooda mutaystay sakada xoolaha waxaana dadka la siinayay ee u badnaayeen dad xoolahooda ay baabi'iyeen abaarihii horey u soo maray dalka waa kuwan qaar ka mid a dadkii la siiyey sakada xoolaha ee u warramay kataa'ib al ikhbaariya kuwaas oo sheegay in ay heleen min toban neef oo lo ah iyo ari shan iyo soddon neef ah kuwaas oo aad ugu farxay markii uu guddoonsiiyey maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaab almujaahidiin
aniga aadan sanaya abiikar ayaa lii dhahaa ilaahayaa mahadda iska leh ilaahayaa mahadda iska leh mar walbaba ilaahayaa mahadda iska leh masaa madax laga dilaa masaakiinaa wax mudun ee macaanaa maamul badan ilaahayaa mahadda iska leh ilaahaya ku mahadsan anoo ciddo iska joogo oo beerahay meelahay isku qodqodanaa ayaa lii yeedhi maamulka islaamka ilaaha mahadda iska leh soo ammaaw xoolaa lagu siinaa mahaddaas ilaaha iska leh oo lo toban neef ah oo nacfi ah oo qurax badanaa lii sii ilaahayaa mahaddaa iska leh maamulkaa iska leh
asan maalo umaraa lidhaha magacay walaala mujaahidiintan ku madhanahayna ila ilaah adna haddan loo toban neefaa liisay mujaahidiinta ilaah adna gacantooda guul geli mana ilaah taas aan ugu tuug haya
bismillaah alxamdulilah anigoo cali abiikir ah xoolahaas lo'daasaa lii siiyey oo toban neef ah marka aadan u faraxsanahay ilaahiyaa ku mahadsan walaa islaamkaa ku mahadsan nin anina ilaahi ii barakee ayagana saaka alxamdulilah gaalada is ilaahay jebi ayagoona gacantooda korka dhig is ilaahay barakee is ilaahay barakee
abuukar sanayn maxamuud alidhaa meesha hadda joogna galsha abiikar marka mujaahidiinta waxaa waaye mataqaana marka i yeertay farxad aa mataqaana aan rayrayn alla galay marka mujaahidiinta khayr allah siiya kor allah u qaada soddon iyo shan neef aa lii siiyey mujaahidiinta waa u mahad celinaya waa u- aad iyo aad u mahad celinaya
ugu dambayntiina sanad kasta xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa sakada xoolaha nool waxa ay u qaybisaa dadka mutaystay in la siiyo iyo xoolaleeda faqiiroobay oo dib saaxada loogu soo celinayo si dadku ay isugu dul noolaadaan
hoggaanka cusub ee maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa ka hadlay heshiiskii sannad ka hor uu muuse biixi xabashida etoobiya ugu saxiixay qayb ka mida badda soomaaliya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya yaasir maxamed markii ugu horreysay hoggaanka cusub ee maamulka riddada somalilan ayaa ka hadlay heshiiskii muranka badan dhaliyey ee muuse biixi uu xabashida ugu saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya wasiirka wasaaradda dibadda ee xukuumadda cabdiraxmaan ciro oo maanta la kulmayay qaar ka mid ah xubnaha dawaaqiidda ee maamulkaasi ayaa ka hadlay arrimo la xiriira m o u-gii somalilan iyo itoobiya wasiirka oo la weydiiyey sida uu u arko is-afgaradkii sanadkii hore ee bishan oo kale kala saxiixdeen muuse biixi iyo abi axmed ayaa yidhi ilaa iyo iminka ma jirto meel aan ku aragnay m o u-gaas oo aan ka ahayn intii aan ka maqalnay muuse biixi iyo itoobiya dhanka kale waxa uu sheegay inay ictiraaf meel walba u galayaan laakiin aanay cadaabta u gelayn ama dalka u xaraashin isagoo ula jeedaa inaysan geli doonin qariska xornimo halis weyn keeni karta ictiraaf meel walba waan u gelaynaa laakiin ictiraaf cadaabta u geli mayno ummaddeennana u baabi'in mayno haddii aan waddankeenna iyo khayraadkeenna dadka la siino laakiinna la ictiraafo macno weyn samayn mayso ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda maamulka somalilan waxaa kale oo intaa ku daray in keliya ay m o u-ga aqbalayaan haddii uu danta maamulka somalilan ka turjumayo madmadow badan baa markiiba naga galay waxa etoobiya sheegaysa iyo waxa madaxweynuhu sheegayaa kala duwanaaday ictiraaf baan kusoo bedeshay buu yidhi iyaguna waxay yidhaahdeen marka lana siiyo kabacdi baan ka fikiri doonaa ictiraafkii meel ay ku yidhaahdeen ictiraafkii somalilan baanu siinaynaa ma hayno marka idinkaa baarlamaankiiya madaxweynuhu miyuu idin keenay m o u-da aragteen anigu ka wasaarad ahaan ilaa imika iyo ka xisbi ahaan wadaniba m o u-ga wax alla wax ku qoran iyo wax alla waxu yahay intaa madaxweyneha ka maqalay iyo intaa etoobiya aan ka maqlay oo mararka qaarkoodba iyagu iskhilaafayay mooyaane ma jiro arrintaasi annaga xisbi ahaan iyo aniga shaksi ahaanba waxaa nooga yaala m o u-gaas inaanu arag hadalkaasi ayaa kusoo beegmaya xilli xasan garguurta heshiis la galay etoobiya kaasi oo etoobiya loogu oggolaaday marinbadeed hadalkani ka soo yeeray maamulka isku magacaabay somalilan ayaa siyaabo kala duwan loo fasiray dadka qaar ayaa aaminsan in xukuumadda cerro markii ay aragtay in heshiiskii muuse biixi aysan cidanaynayn ay go'aansatay inay madaxa dhulka ka ceshato halka dadka qaarna ay u arkaan in maamulka cusub uu raad gurayo ficiladii uu horay u sameeyey muuse biixi cabdi mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa diya u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya qabaa'ilada muslimiinta ee kuwaas nool ku dhaqanka shareecada islaamka ah ayaa nasiib u helay in xilli kasta u xukun tagaan maxkamadaha islaamiga ah kuwaas oo ku kala qaata diyada iyo wax kastoo allaah u yeelay xad ku sugan shareecada islaamka beelaha shiikaal iyo jareer ayaa dhowaan waxa ay maxkamadda islaamiga ah ee jubbada dhexe u kala xukuntay diyo qof dhintay kadibna waxaana dadkii diyada lahaa lagu wareejiyey wixii u allaha siiyey suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka qabiilka jareer weyne ayaa suldaanka shiikaal ku wareejiyey diyada haweeney waxaana labada dhinac uu kala wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horreyn suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha jareer weyne oo wareejiyey diyada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus gabar oo la yidhaahdo magaceeda timiro axmed cismaan mooto wiil beelaha jareerweyne ka tirsan wuu sabab ilaahay ooga dhigay markii arrinta dhacday reer jareerweyne iyo reer shiikaal way wada fadhiisteen magta waxay noqotay konton kontonkii walaalahanaga waxay noo cafiyeen shan halaad cagtii waxay noqotay tuutal ahaan toban iyo saddex kun iyo shan boqol walaalaheenna reer shiikaal waan ku wareejinnay maasha allah ilaahay baa ku mahadsan sidoo kale suldaan shuceeb oo ah suldaanka beesha shiikaal ayaa dhankiisa ka hadlay diyada uu kala wareegay suldaan cabdiraxmaan kadibna wuxuu halkaasi kula hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus awalan ilaahi subxaana wa tacala ee mahad iska leh baad alxamdulilaahi subxaana wa tacala waxaan u mahad celinaynaa maamulkan islaamiga ee walaayada jubbada dhexe gabar walaasheenna oo geeriyootay ilaahi subxana wa tacala waxaan u naxariisto mootay ka dhacday magteedii walaalii reer jareeweyne u fariisannay geeri wuxuu ahaa konton neef maxkamadda shariica islaamka lagu xukumay magtii ayada ahayd hadda waa nugula wareejiyey geelaas kontonka ah shan neef waa la cafiyey afartan iyo shan neef waa toban iyo saddex kun iyo shan boqol oo doolar gacantan ku hayaa suldaan cabdiraxmaan suldaanka beesha jareerweyne lacagtaas toban iyo saddex kun iyo shan boqol waa kala wareegay asana waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacala ha xifdiyo beeshana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay ha xifdiyo allah ha wanaajiyo ilaahay kitaabkiisa iyo wanaag iyo kheer ayaanu ku kulnay waanu ku kala baxnay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo waxgaradka beesha waceesle ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan casaam carafaat kulankan oo ahaa mid wadatashiya oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga galgaduud iyo beesha waacisleh oo uga tashanayeen horumarka beesha iyo garab istaagka ku dhaqanka shareecadda islaamka ayaa ka dhacay deegaanka coos weyne ee wilaayadaas iyadoona ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay waxgaradka odayaasha beesha waacisleh daana odayaasha waa islanahay waxaan caddaynaynaa dadka gaaladaahoo murtadiinta inaan beri ka nahay ha dhowaadaan hase dheeraadaani murtadiinta ka gaalada ku jirtana iyo koo gaala inaysa dhimanaan rabnaa iyo koo muslimiina inay yimaadanan rabnaa ilaahay baa mahadle isugu kaayan keena meeshaan annagoo muslima kana tashanayno kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa beriga kulan ka dhacay walaayada galgaduud iyo odayaasha beesha wacaysle waxaa la ysla qaatay in la xoojiyo la hirgeliyo la dhaqangalsho sidii waxau ahay horeba loo dhihi jiray ama loo dhaqangeli jiray ama waxau ahay loogu dadaali jiray kitaabka ilaahay laysla qaato wax kasta oo ka dhaca dagaankayna kitaabka ilaahay ay ku salaysnaadaan ayaa laysla qaatay sidoo kale waxaa isagana kulanka ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacisle suldaan daa'uud xasan aadam haddaan wacisla nahay nimanka gaalada ah iyo murtadiinta la socota ilaahay shareecadiisa ka soo horjeeda inaan waxba noogu darayn inaana waxba noogu darayn garab aan u nahay ilaahay kitaabkiisa dadka u shaqaynaya shareecada ilaah nimanka joog maray suulay iyo soo galaya oo murtadiinta ama macawislihid isku tilmaamay oo murtadiinta ah oo macawislihid hadda isku tilmaamay nimankaasu niman waceslaa ma ahan waa niman ridaawa ilahay kitaabkiisii beeniyey waxay wacesla noqonayaan markay soo noqdaan waxaan leenaha markaa soo noqdaano nimankaas war ilahay kitaabkiisa ha u soo noqdaan shareecada macaanta badan iyo amniga iyo istiqraarka ha u soo noqdaan ummaddooda yaysan gelini ummadda kale tooday dhibaatada gaarsiiyeenna waxaan u sheegaynaa inaysan nimankaasu aysan anukana ahayn wacaysla inaysan ahayn oo niman aan beri ka nahay ay yihiin ugu dambayntii waxaa madasha kulanka gabagabadiisii ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan reer waceesle beesha waa beel weyn waxay ku aadan tahay bariga iyo maaragtay dhanka koonfurtaba waa ay ku aadan tahay wilaayada marka la fiiriyo cadowgu sidiisaba la xisaabtan iyo maaragtay wax ka qabasho ayuu rabaa arrintaasina marka waa doorkiinna inaad labalaabtaan iyo juhdigiinna arrintaasi waxaan leenahay jasaakum allahu khayran shaqooyinka gaar ahaan wilaayada islaamiga jeeshka ay wadaan eh, in insha allahu tacaala ay sii labalaabaan kulankan u dhexeeyey wilaayada islaamiga galgaduud iyo beesha wacisle ayaa waxay uga tashanayeen horumarka beesha iyo garabstaagka ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid casam munaasabad lagu sagoontinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna sagootinayay arday dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaanka buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool munaasabada oo ka dhacday gudaha madarasada mucaad ibnu jabal oo ah madarasadii ay kasoo qalinjabiyeen ardayda oo gaarayay afar iyo labaatan arday waxaana kasoo qayb galay culimo nuqabo waalidiin iyo maamulka islaamiga ah ee magaalada ugu horeyn ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyey
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه فإن نعم الله وأفضاله تتوالى علينا ومن آلائه ونعمه أن وفقنا لما يحبه ويرضاه من تعلم كتابه قراءة وتجويدا نطقا وتصحيحا تحسينا ومخرجا وبمناسبة هذا اليوم السعيد أود أن أقدم شكرا جزيلا لكل من ساهم في تعليمنا وبذل جهدا يا عمرو أهنئك بفوزك في ختم حفظ القرآن الكريم والتجويد أشكرك يا أختي جزاك الله خيرا ما هذا الكتاب الذي معك يا أختي إنه كتاب التربية الإسلامية أريد أن أسألك سؤالا عن هذا الكتاب أطلق ما عندك ما هي الطهارة؟ رفع الحدث وإزالة النجاسة أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للعلق ست رتبت فتعرفي intaasi kadib waalidiinta ardayda ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda iyagoona bacdallaahi u mahadceliyey macalinka madarasada anoo kuma dhaha waalidiintii ardaydii geekalba khafladii ownan roognaan qalinjibintii ownan roognaan ilaahay anigiisi ilaahayaan gamahadayaan fuma may mahadlahan kooba korna laha maalimiintii intin juhdi abiyeen ilaahay mayba waa miisaanshu aakhireen kaba unen maylanaa dadaalin dadaal kaleena siindhiminyi ardadan sida quruxda badan le walan akhriyaayeen ilaahay miisaankin akhrisiin kaba abaalkin mal guda kor ugu dambeyn mid ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa goobta ka hadlay isagoona ardayda u dardaarmay inay dugsiga ku xirnaadaan waxbarashadana ay sii wadaan runtii may moogadee wal eedi eedliyanka farahaa moogoda maana farxadan miskukoyn ilaahay subxaana wa tacaala waan idin suurta geli maybaan mahadnagay maalinkii juhdigin owlaadan geli ilaahay subxaana wa tacaala ma inku tuugane abaalsha ilaahay ini jina ka weel weeladkii dhali ansurinaay ilaa unujay heerkan hakudeeraay juhdi hakabiyaay useyn aan mahadnagaan maana tankel ardayti qur'aanka barati mayn lahaa geeka ni'imo wiinga jeebka siinka jart qur-aanka ilaahay lasan bari taxfiida lasiinku bari tajwiid yee lasiinku sugi aniis arteen qur-aanka barateena madan dugsi ku bahaasana dhadheela madan liin faraagaysadey aniis arteen maana madarasada mucaad ibnu jabal oo ka mid ah madaarista lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ah ee ka howlgala magaalada buurdhuxunle waxaa wax ku barta ku dhowaad laba boqol oo arday kuwaas oo la barayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa iyo mutuunta kale sida caqiidada siirada iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam mahadsanid cabdiqani ardayda madarasada mucaad binu jabal ee deegaanka mugaambow ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta iskuulkaas bashiir muxuudiin aboo-ayman ayaa warbixintan inoo haya xoojinta waxbarashada iyo taabagelinteeda waa tallaal la mahdiye oo ay ku taranto tarbiyada islaamka waa tusaalaha ugu muuqda ee caddaynaya in ummadda lagu hagi karo fahamka iyo barashada tawxiidka iyo ku dhaqanka culumta si loo ciribtiro jahliga iyo ficlada foosha xun ee ehelka uu yahay tusaalaha horumarinta aqoonta iyo taadka ka horgudban togga jahliga iyo diinla'aanta waxaa u taagan maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxa uu mudan yahay in lasoo bandhigo dadaalkiisa ku aadan tarbiyeenta carruurta ka hortalooyinka uu la wadaago iyo aqoonta u dhaxalsiiyo dadka waaweyn waxaan soo gudbinaynaa madaariistiisii ku yaalla tuulooyinka ka hor inta aanan milicsan magaalooyinka iyo horumarada xagga waxbarasho ay ku hagayaan bulshada muslimiinta الله خالقنا قرآنه دستورنا ومحمد نبينا إن الجهاد سبيلنا هاو الأسود القطعة halkani waa deegaanka mugaambo oo ka mid ah deegaanada hoosaga degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu ka mid yahay deegaano badan oo bilo ka hor laga hirgeliyey madaariis hoosaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaana mashruucan uu qayb ka yahay barnaamijyo lagu dardargelinayo furitaanka madaariista tacliimiga ah muqararkii dhamaystiran waa la keenay waxaa loo baahanya in laga faa'idaysto madarasadii mucaad ibnu jabal saacadda aan taagnahay laga bilaabo waa noo furan tahay fajazaakum allahu khayran jazaakum allahu khayran
waa sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo muddo afar bil ka hor shaaciyey furitaanka madarasada mucaad binu jabal ee deegaanka mugaambow dhowaan waxaa deegaanka kormeer ku tagay guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u kuurgelayay xaaladaha waxbarasho ee madaariista jubbada hoose ardayda madarasada mucaad binu jabal ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah dadaalka ay geliyeen macallimiintii loo xilsaaray waxbarashadooda oo ay hore u soo xuleen mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose هل أنت مستعد أن نتحدث حوارات حول مدرستنا؟
نعم مستعد لها أين تدرس؟
أدرس مدرسة معاذ بن جبل أين تقع؟
تقع في قرية مجامبو تحت محافظة كمسومة في ولاية جبة السفلى الإسلامية ماذا تتعلم من هذه المدرسة؟
أتعلم منها أنواع العلوم الشرعية والمادية اذكر بعضا منها منها التوحيد والعقيدة والقرآن وعلومه والحديث ومصطلحاته والفقه وأصوله والسيرة النبوية واللغة العربية مع نحوها وجميع مفرداتها والصومالية والسواحلية والإنجليزية والجغرافية والرياضيات سؤال ما الأشياء الواجب تطهيرها قبل الصلاة؟
جواب البدن والملابس ومكان الصلاة سؤال ماذا يجب عليك قبل الصلاة؟
جواب يجب علي أن أتوضأ قبل الصلاة سؤال ماذا يجب عليك أن تعمله قبل الصلاة؟
جواب يجب علي أن أتطهر سؤال ثم ماذا؟
جواب أن أتوضأ وأقف أمام ربي طاهرا ونظيفا سؤال من أمرنا بالوضوء للصلاة؟
أمرنا بالوضوء للصلاة سؤال هل تصيح الصلاة بغير الوضوء؟
جواب لا تصيح الصلاة بغير الوضوء ما شاء الله وبارك الله فيك يا أخي ugu dambeyn maamulaha madarasada mucaad binu jabal ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kormeerka guddiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin ee soo gaaray madarasada mucaad binu jabal waxaana ahay mudiirka ama maamulaha madarasada mucaad ibnu jabal oo ku taala deegaanka mugaambo hoosegta degmada kamsuuma wilaayadda islaamiga jubbada hoose madarasada xilligii la furay waa waa dhuweed siday furan tahayba waxaa laga joogaa afar bilood ardayda dhigata madarasada mucaad ibni jabal tir ahaan waa saddex boqol iyo sagaashan arday wiilali gabdho isku jiraan maadooyinkii qalab ay qaadanayaanna culumta sharciga iyo maadooyinka tajriibiga ah madarasadaana si guud waxay hoostegaysaa maktabka tarbiyad wa tacliim ilaah kharhaasiyo walaalaha maanta ishraaf ama wafdi ayaa noo imaaday deegaankana soo booqdeen waalidiintu iyo macallimiintu iyo ardayadu iyo maamulkii iyo culummadii dhammaantood iswaafaqsan yihiin kulamo kale oo dhinaca waxbarashada oo ka dhacay deegaanka mugaambow oo ay guddigan la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada warbixinta soo socota ayaan ku soo gudbin doonaa insha allah mahadsanid bashiir warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu